alxamdu لlh rb اlعaalamiin wالsalaaةu والsalaamu عlى أshرaf الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin wالtaabiciina lahm bإxsan إlى yوm الdin وslma تsliima kaثيirا ama bعd faqad qala الإimam bn malik الshaaficiي raximh اllah taعalى raxmaة waascة في غير ذا عينه افتح مسترا وسوى اكسر وشاذ الذي عن ذلك اعتزلا مظلمة مطلع الجمع محمدة مذمة منسك مظنة البخلا مزلة مفرق مضلة ومدب محشر مسكن محل من نزلا ومعجز وبتاء ثم ماهلكة معتبة مفعل من ضع ومين وجلا معها من احسب وضرب وزن مفعلة موقعة كل ذا وجهه قد حملا والكسر أفرد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوال إبلا من إئو واغفر وعذر وحم مافعلة ومن رزا واعرف إذن منبت وصلا بمفعل اشرق مع قرب واسقطان ورجعت زر ثم مافعلة تقدر واشرقا بخلا واقبر ومن أرب وثلث أربعها كذا لمهلك التثليث قد بذلا وكالصحيح الذي لي عينه وعلى رأي تواقف ولا تعد الذي نقلا وكاسم مفعول غير ذي ثلاثة سوء منه لما مفعل أو مفعل جعلا وحين كسو ترني باب المفعل والمفعل ومعانيهما وانا إن سوق هذا قيبها أويشو iyo waxyaabaha qiyaaska ah waxaynu kaloo tilmaanay sheikhu raximahu llahu tacaala mafcul inaanu ciwaanka ku darin masaadirta ku soo aroortay yaraanteeda ay yar tahay daraaddeed oo xitaa qaar ka mida mastarnimadooda iyo darafnimadooda la ysku hayo waxaynu soo marnay inuu u qeybsamo qiyaasi iyo samaaci samaacina macnaheedu waxa weeyaan shaad oo carab baa laga maqlay oo la qiyaasan maayo waxaynu soo marnay samaacigu inuu noqdo saddex qaybood qeybta koowaad oo ah in mafcal lagu keeno masterka iyo labada daraf iyo qeybta labaad oo ahayd masterka iyo labada darafba in lagu keeno mafcil iyo qeybta saddexaad oo ahayd masterka in lagu keeno mafcal labada darafna lagu keeno mafcil dhammaanna waynu soo marnay oo inaynu dib u xusno waxba ugama baahnin intaa waxaynu raacinaynaa in sha allahu tacaala waxaa aada iyo aada u muhiima oo in insha allahu tacaala darsigeennan aynu ugu horraysiinaynaa shalayto waxaynu soo dhigannay oo tilmaan yaroo kooban aynu ka soo bixinnay baabulmafcali waalmafcil marka la joogo inuu qiyaasku saddex noocuu noqdo qeyb lagu keeno mafcal masterka iyo darafka labadiisa noocba iyo qeyb masterka iyo darafka labadiisa noocba mafcil lagu keeno iyo qeyb masterka iyo darafku ay iskhilaafeen oo masterkana la fadxaynayo darafkana la kasraynayo labadiisa nooc maadaama shalay xiisadu aynoo saamixi weyday waxaynu ku daraynaa insha allahu tacaala in yaroo faahfaahina innagoo aada iyo aada u soo koobayna waxaynu insha allahu tacaalaa aynu ku yaro daraynaa xiisaddan maadaama xiisaddii shalayto aynu ka gaadhsiin weynay oo xiisaddii shalay ay ahayd ishaaraad ama tilmaamo waxaynu soo marnay ficilka caynta mudaariciisa marka la damaynayo in lagu keenayo masterka iyo labada darafba mafcal haddaba waxaynu u baahan nahay goormaa caynta mudaarica la damaynayay caynta mudaarica waxaa la damaynaya kow ficil kasta oo faculo ah caynta mudaariciisa waa la damaynay biduuni shardin walaa shaad ayadoo wax shardi oo loo dhigaana aanu jirin wax ka shaadoobayna aana jirin kitaabka bilowgiisa waynagii ku soo marnay wadama min facula lzam fi lmudaarici waftax mawdica alkasri fi lmabniyi min facila mathalan waxaad odhanaysaa karuma yakrumu makraman ay karaamatan ama haadaa makramu zaydin halkani waa halkii zayd lagu karaameeyey ama al'aana makramu zaydin ka labaad ee caynta mudaarica la damaynaya wuxuu ahaa facala shantii xaaladood ee caynta mudaariceeda la damaynayay shantaasi waxay ahaayeen marka ay galaan afartii daaci ee kale ahaa inay noqoto muctallulcayni bilwow sida kaana yakuunu iyo muctallulaami bilwow sida dacaa yadcuu iyo almudaacafu almucaddaa sida madda alxabla yamudduhu iyo khalabatu lmufaakhir iyo shuhratu lkasra oo soo raacaysa afartaas intaa caynta mudaarica waa la damaynay facalana wuu ka imanay masterka iyo labada darafba mafcal baa lagu keenaya masterka iyo labada darafba mafcal baa lagu keenaya mathalan waxaad inoo soo qaadaa ficil facalo ah oo muctallulcayni bilwaawi ah waa taaba yatuubu waxaad odhanaysaa taaba yatuubu mataaban mataab waa mafcal matwab buu ahaa dabeedna iclaal baa ku dhacay matwaban ay tawbatan ama haadaa mataabu zaydin halkani waa halkii zayd uu ku toobad keenay ama al'aana mataabu zaydin iminka waa xilligii zayd uu toobad keenay marka uu yahay mathalan facala oo mudaacaf mucaddo ah waa sida madda alxabla yamudduhu mamaddan ay maddan ama haadaa mamaddu alxabli ama al'aana mamaddu alxabli dacaa yadcuu madcan ay dacwatan ama haadaa madcaa zaydin ama al'aana madcaa zaydin inta kalena waad uga qiyaas qaadanaysaa ka koobaad waa faculo oo dhan ka labaadna wuxuu ahaa facala oo ay galeen dawaacida iyo shuhrada ka saddexaad wuxuu ahaa facala marka ay noqoto mudaacafka laasimkaa shaad bay lahayd shaadkaasi wuxuu ahaa laba iyo toddobaatan ficil mid waxaa la odhan jiray waa shaad maxdiya oo caynta in la dameeyo mooyaane wax kale kumuu iman jirin midna wuxuu ahaa mid ku yimaada laba weji shaadka maxdiga ee caynta in la dameeyo mooyaane wax kale aan ku imanayn oo afartan iyo lix ah iyo shaadkii labada weji ku imanayey oo lix iyo labaatan kelmadood ah ka hore oo ku imanaya wejiga shaadka maxdiga oo caynta la damaynayo iyo lix iyo labaatankan dambe ee labada weji ku imanaya markay ku yimaadaan wejiga caynta la damaynayo isaguna masterka iyo labada darafba mafcal baa lagu keenaya waxaa soo raacaya uun ficil caynta mudaarica la kasraynaya oo ahaa ficilku markuu noqdo muctallulaami bilyaa waa halkuu yidhi sheikhu raximahu llahu tacaala kadaaka muctallu laamin mutlaqan waidal fa kaana waawan bikasrin mutlaqan xasala waxaa kale oo masterka iyo labada darafba mafcal lagu keenayay marka caynta mudaarica la fadxaynayo caynta mudaarica goormaa la fadxaynaya waxaa la fadxaynayaa kow ficil kasta oo facilo ka yimi oo ku yimi wejigiisii qiyaaska ahaa oo ku yimi wejigiisii qiyaaska ahaa meesha waxaynu kaga saaraynaa shan iyo labaatankii ficil ee shaadka ahaa ee qaybina ay ku shaadowday kasro qaybina ay ku timi laba weji qaybta ku timi labada weji markay ku yimaadaan wejigooda qiyaaska ah mafcal baa lagu keenayaa masterka iyo labada darafba markay laakiin ku yimaadaan wejiga shaadka ah iyo qaybtii shaadka ahayd ee caynta la kasraynayay ayagu way ka baxayaan baabkasaynu arki doono insha allahu tacaala qodobka labaad ee caynta la fadxaynaya wuxuu ahaa ficilkii facala markuu noqdo xalqiyulcayni aw illaam oo caynulkelimada ama laamulkelimada uu fadhiistay xarfu xalqi isagoo laga helay shuruuddiisii mathalan markuu yahay xalqiyulcayn waa sa'ala yas'alu sa'ala yas'alu mas'alatan ay su'aalan ama mas'ala oo looga jeedo xilligii wax la isweydiiyey ama goobtii wax la isku weydiiyey manaca yamnacu manaca yamnacu mamnacan ay mancan ama inaad tiraahdo meeshii wax loogu diiday ama xilligii loo diiday qodobka saddexaad ee caynta la fadxaynaya wuxuu ahaa laba ficil oo ka shaadoobay ficilkii ahaa facala oo muctallulfaa'i bilwaawi ah oo waxay ahaayeen yahabu iyo yadaru labadaana waxaa lagu keenayaa mastarkooda iyo labada darafba mafcal baa lagu keenaya ka afraad ee isagana lagu keenaya mafcal waa ficilkii shaaa yashaa'u ee ka shaadoobay facala oo ah muctallul cayni bilyaa facala markay tahay muctallul cayni bilyaa'i waxay ahayd in la kasreeyo caynta ficilka sida baaca yabiicu oo kale waxaynu soo marnay inay ka shaadowday shaa'a oo isagoo ficilku uu yahay muctallul cayni bilyaa'i cayntii la fadxeeyey oo lagu keenay yashaa'u calaa wasni yafcalu kaasi waa qowl laakiin waxaynu hore u tilmaanay inuu jiro qowl odhanaya yashaa'u gebigiisuba faciluu ka yimi oo shayi'a ayuu ka yimi kaa marka lagu socdo waa wejigii qiyaaska ahaa yashaa'u kuu doonaba ha noqdee yashaa'u mastarkeeda iyo labada darafba mafcal baa lagu keenaya ka shanaad waxaynu soo marnay hal ficil oo ka shaadoobay facala oo ah muctallu laami bilyaa oo cayntii mudaarica la fadxeeyey kaasina wuxuu ahaa abaa ya'baa abaa ya'baa isagana masterka iyo labada darafba waa la fadxaynaya waxaynu u baahan nahay goormaa la odhanayaa iftax masteran wa siwaa hugsir iftax masteran wa siwaa hugsir waxaa la odhanayaa kow ficilkii facala ee ahaa muctallulfaa'i bilyaa sida yasara iyo yanaca iyo yatama iyo wixii la mid ah kelmado gebigoodaba kooban oo aan tobanka gaadhayn bay ahaayeen yatama waxaad odhanaysaa yatama alwaladu yaytimu maytaman oo aad u jeedo masterkii darafkana waxaad odhanaysaa maytim oo labadii noocee darafka aad u adeegsanayso ka labaad waxa weeyaan shuhratulkasra haddii ficilka facala uu yahay shuhratulkasra masterkana waa la fadxayn darafkana labadiisa nooc waa la kasrayn ka saddexaad ee iftax masteran wa siwaa hugsir ah waa mudaacafkii laasimka ahaa oo ku yimi wejigiisii qiyaaska ahaa kaana waxaynu soo marnay kadal mudaacafu laasiman ka xana talaa ficilka facala marka uu yahay mudaacaf laasima wejigiisa qiyaaska ahi waa in caynta la kasreeyo waa iftax masteran wa siwaa hugsir ka afraad oo noqonaya iftax masteran wa siwaa hugsir waa shaadkii ka shaadoobay mudaacafkii mucadda ahaa waxaynu soo marnay mudaacafka mucadaahi inuu lahaa shaad shaadkaasina laba nooc buu noqon jiray nooca koowaad wuxuu ahaa mid ku shaadoobay kasro oo kasro mooyaane wax kale aanay ku bannaanayn fadu tacadii bikasrin xabahu wacida wajhayni hara washada callahu calala waxaad odhanaysaa iftax masaran wa siwaa hugsir ayuu gelayaa xaba almar'ata yaxibuhaa maxabatan ay xubban ama maxibu rajuli oo looga jeedo makaanu xubbihi ama zamaanu xubbihi sagaalkii kale ee labada weji ku imanayey weji caynta la damaynayo iyo weji caynta la kasraynayo caynta marka la dameeyo oo wejigoodii caadiga ahayd ay ku yimaadaan qaybta mafcal bay gelayaan haddii laakiin la kasreeyo caynta iftax masdaran wa siwaa hugsir ayuu noqonaya ka lixaad waa baabu catala baabkii la odhan jiray haddaba baabu catala marka caynta la kasreeyo ayaduna wuxuu noqonayaa iftax masdaran wa siwaa hugsir oo waxaynu soo marnay catala yactilu wa yactulu xalaba yaxlibu wa yaxlubu maxlab ayaad odhanaysaa masterkii darafkiina maxlib baad odhanaysaa mactal baad odhanaysaa masterkii darafkiina mactil baad odhanaysaa laakiin waa markuu ku yimaado wejiga kasrada ka toddobaad oo iftax masdaran wa siwaa hugsir ah waa shan iyo labaatankii ficil ee shaadka ahaa ee ka shaadoobay facila qaybtii ku timi shaadka maxdiga ah iyo qaybtii ku timi labada weji markay ku yimaadaan wejiga kasrada waxaa jira waxyaabo ka shaadoobay oo qaacidadaa khilaafay waxyaabaha qaacidadaa khilaafay saddex nooc bay noqdaan nooca koowaad waa nooc laba weji ku yimi oo in la kasreeyo caynta oo la yidhaahdo mafcil iyo in la fadxeeyo oo la yidhaahdo mafcal labadaba ku yimi labadaa weji mid ka midna uu yahay shaad midna qiyaas oo dul wajhayn la yidhaahdo iyo qeyb ku shaadowday kasro oo mafcil oo qura ku shaadowday iyo qeyb ay ku bannaan yihiin saddex weji in sha allahu tacaala caawa waxaynu qaadan doonaa qeybta ay ku bannaan yihiin cayntooda laba weji haddaba alimaam ibni malik raximahu llahu tacaala sidaynu arki doonno wuxuu inoo tirinayaa saddex iyo labaatan ka mid ah waxyaabaha labada weji ku yimi ee ama mastarka ah ama darafka ah waa haddii la kala tiriyo macjazun iyo macjazatun haddii la isku tiriyana wuxuu noqon doonaa labiyo labaatan marka tiradaa guud inaad ogaataa waa muhiim qodobka labaad ee isaguna aada u muhiima waxa weeyaan alimaam ibni malik raximahu llahu tacaala wuxuu inoo sheegayaa inay waxyaabahani yihiin kuwo ku yimi laba weji laakiin inoo kala saari maayo ma masterka oo qura bay ku shaadoobeen mise darafka oo quray ku shaadoobeen sidaasunbuu sheikhu raximahu llahu tacaala isu raaciyey laakiin inankiisii badruddiin raximahu llahu tacaala oo shaarixii ugu horreeyey kitaabkan laamiyada ah ayaa furfuray intuu u noqday qaamuusyadii carbeed waxaanu kala saaray waxyaabaha ku shaadoobay masterka iyo waxyaabaha ku shaadoobay darafka waxyaabaha qaar oo culammadu aanay ku waafaqinina way jiraan waxyaabo loo idaafeeyeyna waa jiraan haddaba si adiga ay kugu fududaato oo waxyaabaha ku shaadoobay masterka iyo waxyaabaha ku shaadoobay darafka aad u kala ogaato waxyaabahan haddii la ysku tiriyo macjas iyo macjazatun noqonaya labiyo labaatanka haddii la kala tiriyana noqonaya saddex iyo labaatanka waxaa ku shaadoobay masternimada koob iyo toban koob iyo toban ka mid ah ayaa masternimada ku shaadoobay inta kale soo hadhayna waxay ku shaadowday darafnimada si ay haddaba kuugu fududaato waxaan kuu tirinayaa qeybta masterku shaad noqday ee uu ku yimi weji qiyaasa iyo weji shaada wixii intaa ka soo hadhayna waxaad ogaanaysaa waxa shaadoobay inuu yahay darafka marka inaad calaamadsato ayaa muhiima waxaan kula talin lahaa ardaygu si kitaabkuna aanay calaamad ugaga badan intuu qalinbeesal soo qaato ka aan tilmaamo shayga shaadoobay inuu yahay masterka xagga hoose inuu kaga dhigto miim intaa wixii ka soo hadhay macnuhu waxa weeyaan waa darafkii waa madlamatun iyo madlicun iyo maxmidatun iyo madimatun iyo madinnatun iyo madillatun iyo macjizun iyo macjizatun iyo mahlikatun iyo mactibatun inta kalena waxay ku shaadowday darafnimo macnuhu wuxuu ku xidhan yahay xaggii hore waa marka aynu ka hadlayno madlamatun wixii ka bilaabma wuxuu yidhi imaamku raximahu llahu tacaala fi kayri daa cayna huftax mastaran wasiwa hugsir washada aladii can dalika ictazala washada waxa shaadoobay alladii kiibaa shaadoobay ictazala durkay ama faquuqmay can daalika kaa ka faquuqmay madlamatun ay washada madlamatun madlamatun ayaa shaadowday laba icraabood baa ku bannaan madlamatun icraabta koowaad in la yidhaahdo waa bedel oo bedel waxay ka tahay ismu mawsuulka waana kaynu ku macnayna iminka washadda waxaa shaadoobay alladii kii ictazala durkay can daalika kaa lasoo sheegay oo qiyaaska ah haddaba waxaa aada u muhiima inaad ogaato markaad laqbaynaysid waa in laga dareemaa macnayntaad macnaynayso kii ku shaadoobay masterka macno master mathalan waxaad odhanaysaa washadda waxa shaadoobay alladii kiibaa shaadoobay ictazala durkay can daalika kaa lasoo sheegay oo qaacidada iyo daabitkaasa ka durkay madlimatun dulmi baa shaadoobay madlicun soo bixid baa shaadowday eeg dulmi baynu niri madlic soo bixid baynu niri waa in meeshii laga dareemaa macno master aljamci majmac baa loo jeedaa meeshii lagu kulmaayey ayaa shaadowday maxmidatun mahadcelin baa shaadowday madimmatun dhaleecayn baa shaadowday mansikun meeshii lagu cibaadaysanayay baa shaadowday madinatu lbukhalaa dhabcaalnimada kuwa dhabcaallada a baa shaadowday masallatun meeshii lagu simbiririxday baa shaadowday mafriqun mafriqun meeshii wax lagu kala saaraya baa shaadowday madallatun lumitaankiibaa shaadoobay eeg lumitaan baynu niri waayo master baa la doonaya madabbun meeshii la gurguuranayay baa shaadowday maxshirun meeshii wax lagu ururinayay baa shaadowday maskinun meeshii la degayay baa shaadowday maxillu man nasala booska kii degay ayaa shaadoobay wa macjizun kariwaabaa shaadoobay iyo tamar darri ay mujaradan isagoo la dhartiray min ataa'i ta laga dhartiray iyo wa bitaa-in wa multabisan bitaa-in isagoo ta ku dheehan oo macjizatun ah huma dabeetana mahlikatun halaag baa shaadoobay mactibatun canaan baa shaadowday mafcalun mafcal baa shaadoobay mafcalkaas oo min dac dac laga soo qaatay iyo wa min wajila wajila laga soo qaatay oo loo jeedo darafkii ka yimi wadaca iyo wajila kaasoo noqonaya in lagu keeno darafkii mafcal oo mowdac iyo mawjal la yiraahdo calaa madhabi alimaam ibni malik iyo culammada ku raacday kullu daa kaa dhammaantii wajhaahu labadiisa weji qad xumila waa la soo raray oo canilcarabi baa laga soo raray icraabta labaada bannaan waxa weeyaan inaad tiraahdo madlamatun ay wahiya iyadu madlamatun madlamatun weeye madlaculjamci weeye dabeedna aad sidaa u waddo oo madlamatun aad tiraahdo waa khabarun limubtada'in maxduuf mubtade la xadfay ayuu khabaru yahay madlaculjamci sheikhu raximahu llahu tacaala waa isu idaafeeyey inuu isu idaafeeyaana waxaa ku kelifay gabayga oo wuxuu doonayaa hadalkii inuu urursanaado intuu ururin karo gabaygiina aanu jabin laakiin maqsuudka sheikhu raximahu llahu tacaala laba shay ayuu ku tusaalaynayaa oo madlacun iyo majmacun ayuu sheikhu raximahu llahu tacaala u jeedaa madlamatun ay washada waxaa shaadowday madlamatun madlamatun baa shaadowday madlamatun sidaynu soo marnay wuxuu ka mid ahaa kuwii masterkana la fadxaynayey darafkana labadiisa nooc la kasraynayey oo wuxuu ahaa shuhratu kasra dalama yadlimu qiyaasku wuxuu ahaa in masterka la yidhaahdo dalama yadlimu madlamatan darafkana la yidhaahdo madlimatan haddaba darafkii labadiisii nooc wuxuu ku yimi wejigii qiyaaska ahaa laakiin masterkii ayaa laba weji ku yimi inaad tiraahdo dalama yadlimu madlamatan iyo madlimatan oo bimacnaa dulman ah dalama zaydun waladahu madlamatan ama madlimatan marka madlamatun waa wejigii qiyaaska ahaa madlimatunna waa shaad amaa darafka labadiisa nooc waa la kasraynayaayo wejigii qiyaaska ahaa buu ku imanayaa oo waxaad odhanaysaa haadihi madlimatu zaydin ama alaana madlimatu zaydin iminka waa xilligii zayd la dulmiyayey madlacu ljamci wuxuu u jeedaa madlac alaca yadlucu waa ficil caynta mudaariciisa la damaynayo waxaynu taa soo marnay ficilka caynta mudaariciisa marka la damaynayo masterka iyo labada darafba in caynta la fadxaynayo oo la odhanaya mafcalun haddaba masterkii wuxuu ku yimi wejigiisii qiyaaska ahaa iyo weji shaada labadaba oo masterkii baa laba weji yeeshay طalaca yadlucu madlacan iyo madlican madlacan markaad tidhaahdo waa wejigii qiyaaska ahaa madlican markaad tidhaahdana waa wejigii shaadka ahaa oo masterkii ayaa ku yimi laba weji amaa darafkiisa laba madhab ayaa ku sugan madhabka koowaad waa madhab odhanaya darafku dhammaantii wuxuu ku imanayaa wejigii qiyaaska ahaa darafka waxaad odhanaysaa haadaa matlacu shamsi iyo al'aana matlacu shamsi madhabka labaad waa mid kala qaadaya darafka laftiisii oo wuxuu odhanayaa darafku hadduu yahay darfu zamaan wuxuu ku imanayaa wejigii qiyaaska ahaa oo madlac ah laakiin hadduu yahay darfulmakaan waa la kasraynayaa caynta oo madlicun baa la odhanayaa xataa idaa balaqa matlica ashamsi marka alaca masterkeedii miimiga ahaa laba weji buu ku yimi darafkeediina waa kala qaybsamay darfu zamaankii wejigii qiyaaska ahaa buu ku yimi darfulmakaankuna cayntii waa la kasreeyey sidaa daraaddeed wuxuu ku biirayaabay culammadu yidhaahdeen qeybta dambe ay noo soo socota waa marka la joogo darfu makaankiisa madlacu ljamci wuxuu u jeedaa jamaca yajmacu jamaca yajmacu masterkeedu wuxuu ku yimi wejigii qiyaaska ahaa oo jamaca yajmacu majmacan ay jamcan waayo waa facala yafcalu ama cayntii mudaarica fadxaysan waxaa inoo soo hadhay darafkii laba weji baa ku bannaan majmicun oo shaada iyo majmacun oo qiyaas ah maxmadatun maxmadatun masterkeedu laba weji ayuu ku yimi inay xamida yaxmadu axmadu naxmadu taxmadu ayuu mudaaricu ahaa markuu ficilku noocaa yahayna masterkiisa iyo labada darafba in mafcal lagu keeno ayay ahayd haddaba masterkiibaa wuxuu ku yimi laba weji in la yidhaahdo xamida yaxmadu maxmadatan oo wejigii qiyaaska ahaaya iyo maxmidatun oo shaad ah amaa darafkiisa oo waqtulxamdi iyo makaanulxamdi ah wejigii qiyaaska ahaa mooyaane wax kale kuma iman oo haadaa maxmadu zaydin halkani waa halkii zayd ilaahay uu ku mahadiyey ama al'aana maxmadu zaydin ayaad odhanaysaa madammatun masterkeeda ayaa waxaa ku bannaan laba weji dammahu wuu dhaleeceeyey yadumuhu wuu dhaleecaynaya ficilka caynta mudaarica marka la dameeyo masterka iyo labada darafba waxay ahayd in la fadxeeyo oo la yidhaahdo madammatun haddaba masterkiisii waxaa ku bannaan laba weji in la yidhaahdo madammatun oo wejigii qiyaaska ahaaya iyo madimmatun oo shaad ah darafkiisu laakiin labadiisii noocba waxay ku yimaadeen wejigii qiyaaska ahaa oo madammatun ah xilligii dhaleecaynta ama meeshii lagu dhaleeceeyey culammada qaarna waxay tilmaameen madammada masterkeeda ay ku bannaan yihiin labada weji inaanay ahayn ta macnaheedu uu yahay dhaleecaynta ee ay tahay ta macnaheedu uu yahay magangelinta man salla salaata subxi fa huwa fii dimmat illaah marka waxay idhaahdeen tii ahayd magangeliyada ayay labadan weji ku bannaan yihiine ta macnaheedu uu yahay dhaleecaynta masterkeeda iyo labada darafba wejiga qiyaaska ah ayay ku imanayaan wallahu aclam ma sii baadhin oo wakhtigu iima saamixin mansakun nasaka yansuku wuu cibaadaystay nasaka yansuku waad garanaysaa masterka iyo labada darafba in la fadxeeyo bay ahayd inacayntii ficilka mudaarica waa la damaynayaa haddaba masterkeedii wuxuu ku yimi wejigii qiyaaska ahaa oo nasaka yansuku mansakan ay nusukan cibaadaysi buu cibaadaystay waxaa inoo soo hadhay darafkii darfu zamaan iyo darfu lmakaan laba weji baa ku bannaan wejigii qiyaaska ahaa oo ah mansakun waqtu nusuk iyo weji shaada oo ah mansikun madannatu lbukhalaa bakhaylnimadii kuwa dhabcaalka ah dhabcaalnimadii kuwa dhabcaaliinta ah albukhalaau buu ahaayo qasrulmamduud buu sameeyey sheikhu raximah llahu tacaala tanna waxa weeyaan danna bishayi shaygii buu ku bakhaylay yadanu bihi bakhayl buu ku noqonaya qaala allahu tacaala wama huwa cala algaybi bidaniin iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nebiga sheegayo ayaa ilaahay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyiga iyo diinta bakhayl kuma aha haddaba madannatun ficilku waxa weeyaan mudaacaf laazima waa danna bishayi shaygii buu ku bakhaylay yadannu bihi uu ku bakhaylaya waxay ahayd masterkana in la fadxeeyo labada darafna la kasreeyo masterkiibaa waxaa ku bannaan laba weji in la yidhaahdo madannatun oo wejigii qiyaaska ahaaya iyo in la yidhaahdo madinnatun oo wejigii shaadka ahaaya amaa darafkiisa wejigii qiyaaska ahaa buu ku imanaya waayo wuxuu ka mid yahay fii kayri daa cayna huftax mastaran wa siwaa hugsir washadda aladii can dalika ictazala madannatu lbukhalaa dhabcaalnimada kuwii dhabcaaliinta ahaa madannatu lbukhalaa albukhalaa wuxuu ku qeyday baa layidhi sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu ka ixtiraazayaa danna bilmakaani yadanu bihi meeshiibuu ku sugnaaday marka uu sidaa yahay ee ficilku uu yahay danna oo macnaheedu uu yahay meeshiibuu ku sugnaaday masterkiisa iyo darafkiisuba waa qiyaasi oo masterkii waxaad odhanaysaa madannatan darafkiina labadiisii nooc waxaad odhanaysaa madinatan ama marka uu yahay madannatu lbukhalaa masterkaa labada weji ku imanayaan darafkuna wejigii qiyaaskaabuu ku imanaya mazallatun zalla wuu simbiridhexday weeye mazallatun waa zalla yazillu wuu simbiridhexanaya waxay ahayd masterkeedana in la fadxeeyo darafkeedana la kasreeyo labadiisa noocba haddaba masterkii fadxadiisii caadiga ahayd buu ku yimi oo zalla yazillu mazallatan ayaad odhanaysaa darafkiisii ay ahayd in la kasreeyo oo masillatun la yidhaahdo ayaa waxaa ku bannaan laba weji in la yidhaahdo masillatun iyo in la yidhaahdo masallatun masallatu aqdaam wa masillatu afhaam culammadu markay leeyihiin mafraqun waa kala saaridii faraqa yafruqu mafraqan haddaba ficilku markuu ahaa faraqa yafruqu shaygii buu kala farqiyey oo kala saaray masterka iyo labada darafba waxay ahayd in la yidhaahdo mafcal oo mafraq la yidhaahdo masterkii wuxuu ku yimi wejigiisii qiyaaska ahaa laakiin darafkiisii darfu zamaan iyo darfu lmakaan laba weji baa ku bannaan waxaad odhanaysaa mafriqun oo shaada iyo mafraqun oo qiyaasa madallatun waa dalla cani dariiqi jidkiibuu ka lumay dalla cani dariiqi yadilu canhu waa ka lumaya haddaba ficilku markuu sidaa yahay ee uu yahay mudaacaf laazima oo wejigiisii qiyaaska ahaa ku yimi waxay ahayd masterkana in la fadxeeyo labada darafna la kasreeyo masterkiisii waxaa ku bannaan laba weji in la kasreeyo oo shaad ah oo aad tidhaahdo dalla yadilu madillatan oo shaad ah iyo madallatan oo qiyaas ah amaa darafkiisa wuxuu ku imanayaa kasradii oo waxaad odhanaysaa dalla can adariiqi madallatan wa madillatan masterkii darafkii maxaad odhanaysaa hada madilatu zaydin oo looga jeedo meeshuu ku lumay ama hada shahru madilatu zaydin oo loo jeedo xilligii uu lumay waxaa jirta dalla yadallu oo iyadu facilo yafcalu ah oo baabu farixa ah iyadu wejigeeda qiyaaskaabay ku timaadaa wamadabun madabun baa ka mid ah madabun waa makaanu dabbi waa meeshii la gurguuranayay dabba cala alardi dhulkiibuu gurguurtay yadibbu calayhi wuu gurguuranayaa dhulka haddaba dabba cala alardi yadibbu markaad tidhaahdo waa mudaacaf laasima oo wejigiisii qiyaaska ahaa ku yimi waxay ahayd masterkana in la fadxeeyo labada darafna in la kasreeyo haddaba masterkii wuxuu ku yimi wejigiisii caadiga ahaa oo waxaad odhanaysaa dabba zaydun cala alardi madabbatan ay dabban laakiin darafkii labadiisii nooc waxaa ku bannaan laba weji in la yidhaahdo haadaa madabbu zaydin iyo inaad tidhaahdo haadaa madibbu zaydin iyo inaad tidhaahdo alaana madabbu zaydin iyo alaana madibbu zaydin xaaladdan markaas darafka kasraynta la kasreeya waa qiyaas laakiin in la fadxeeyo ayaa shaada maxsharun waa xashara yaxshuru waxbuu ururiyey xashara yaxshuru sidaa dareemaysid masterka iyo labada darafba waxay ahayd in la yidhaahdo mafcal masterkii wuxuu ku yimi wejigiisii qiyaaska ahaa oo maxsharun ah xashara yaxshuru maxsharan ay xashran laakiin darafkii labadiisii nooc waxaa ku bannaan laba weji in la yidhaahdo maxsharun iyo in la yidhaahdo maxshirun maxsharunna waa qiyaas maxshirunna waa shaad waxaa kaloo jirta luqad kale taynu markii hore akhrinay ee kitaabku inoo qoraya waxa weeyaan xashara yaxshuru oo baabu nasara ah waxaa jirta xashara yaxshiru oo baabu daraba ah xashara yaxshirudaasi iyadu wejigeedii qiyaaska ahaa bay raacaysaayo masterkana waxaa la odhanayaa maxsharun darafkana waxaa la odhanayaa labadiisa nooc maxshirun maskanun waa sakana yaskunu wuu degay masterkii iyo labada darafba in la yidhaahdo maskanun bay ahayd haddaba masterkii wuxuu ku yimi wejigiisii qiyaaska ahaa sakana yaskunu maskanan laakiin darafkii wuxuu ku yimi laba weji in la kasreeyo oo shaada iyo in la fadxeeyo oo wejigii qiyaaska ahaaya waxaa kaloo jirta sakana yaskinu oo baabu daraba ah taasina waxay raacaysaa wejigii qiyaaska ahaayo masterkana waxaa la odhanayaa maskanun darafkana waxaa la odhanayaa labadiisa nooc maskinun oo waa sida xashara yaxshuru maxallu man nazala booska kii degay maxallu man booska kii nasala degay tanna wuxuu inoogu tilmaamayaa xalla bidaari yaxulluhaa daartii buu degayaa xalla dhowr macno ayaa loo isticmaalaa iminka wuxuu u jeedaa xalla bidaari daartii buu degay yaxulluhaa wuu degayaa waa facaladii laasimka ahayd shaadkeedii maxdiga ahaa ee caynta la damaynayay ficil ka mid ah haddaba waxay ahayd maadaama oo uu yahay mid caynta mudaarica la damaynayo masterka iyo labada darafba in la yidhaahdo maxallun oo mafcalun ah masterkii wuxuu ku yimi wejigiisii qiyaaska ahaa laakiin darafkii labadiisii nooc waxaa ku bannaan laba weji in la yidhaahdo maxillun oo wejigii shaadka ahaaya iyo in la yidhaahdo maxallun oo wejigii qiyaaska ahaaya maxallu man nazala buu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala wuxuu ku qaydayaa ou meesha kaga saarayaa xalla daynu deyntii ayaa soo gashay yaxillu isagu wuxuu ku imanayaa wejigiisii caadiga ahaa wa macjazun waa cajaza yacjizu wuu tamar dareeyey cajaza yacjizu marka uu ficilku yahay wuxuu keenaya qiyaasku in masterka la fadxeeyo maadaama oo uu yahay shuhratu kasre labada darafna la kasreeyo oo la yidhaahdo cajaza yacjizu macjazan oo ah masterkii iyo macjiz oo ah darafkii masterkiiba haddaba wuxuu ku yimi laba weji in la yidhaahdo cajaza yacjizu macjazan oo qiyaasa iyo cajaza yacjizu macjizan oo shaad ah amaa darafkii labadiisii noocba waxay ku yimaadeen wejigooda qiyaaska ahaa oo haadaa macjizu zaydin iyo alaana macjizu zaydin wabitaa-inna waa isagii oo ta' lagu daray oo aad tidhaahdo macjaza iyo macjiza isaguna dariiqaasunbuu marayaayo ta unbaa kusoo korodhay humma mahlakatun waa halaka yahliku waa shuhratu kasre shuhratu kasraa waxaynu soo marnay masterkana in la fadxaynayo labada darafna la kasraynayo haddaba masterkii waxaa ku bannaan in la fadxeeyo oo wejigii qiyaaska ahaaya iyo in la kasreeyo shaada oo aad tidhaahdo halaka yahliku mahlakan ay halaakan iyo mahlikan oo bimacnaa halaakan ah oo mahlakna uu yahay qiyaas mahlikna uu yahay shaad amaa darafka labadiisii nooc mahlikun baa la odhanayaayo wejigii qiyaaska ahaaya mactabatun mactabatun baa ka mida mactabatun waa cataba yactibu macnaheeduna waxa weeyaan wuu canaantay cataba yactibu waa baabu daraba waxay ahayd masterka in la fadxeeyo labada darafna la kasreeyo masterkii ayaa laba weji ku yimi cataba yactibu mactabatan oo qiyaasa iyo mactibatan oo shaada amaa darafkiisii wuxuu ku yimi wejigii kasrada oo ah mactibatun oo qiyaas ah mafcalun oo min dac laga keenay iyo wa min wejila min dac iyo wa min wejila wuxuu uga jeedaa ficilkii wadaca iyo ficilkii wejila horta aynu ku yaro noqone waxaa jirta halaka yahlaku oo facala yafcalu ah ayadu markay tahay halaka yahlaku masterkeeda iyo labada darafba sidii caadiga ahayd baa lagu keenaya oo halaka yahlaku mahlakan darafkuna waa saas oo kale oo mahlak baa lagu keenayaa kaasina waa intaas waxaa kaloo jirta cataba yactubu oo caynta la damaynayo iyaduna wejigeedii qiyaaska ahayd bay ku timaadaayoo masterka iyo labada darafba waxaa la odhanayaa mactabatun mafcalun min dac wa min wejila mafcal oo laga keenay dac iyo wejila wuxuu uga jeedaa ficilkii wadaca iyo wejila waxaynu soo marnay alimaam ibnu malik raximahu llahu tacaala raxmatan waasica inuu inoo tilmaamay ficilkaasi hadduu yahay muctalu lfaa'i bilwow muctalulaamna aanu ahayn masterkiisa iyo labada darafba in lagu keenayo mafcil sheikhuna raximahu llahu tacaala inooma kala saarin makii caynta mudaarica la kasraynayey owdana la goynayayba sida wacada yacidu mawcidan mise waa kii caynta la fadxaynayey sida wadaca yadacu mawdican waxaa soo gudagelaya mid kasta oo muctalulfaa'i bilwaawiya wuxuu tilmaamay sheikhu raximahu llahu tacaala labadaba hadal laga fahmayo in lagu keenayo mafcil madhabkiisaas iyo waxyaabo kale oo culammadu ay tilmaameen ayaynu soo marnay insha allahu tacaala innagu waxaynu ku akhriyaynaa uun madhabkiisa laakiin hore waxaynu u tilmaannay inay rajaxayaan culammada qaar ficilkaa haddii caynta mudaariciisa la kasraynayo in masterka iyo labada darafba mafcil ugu keenayo haddii laakiin caynta la fadxaynayo inuu raacayo qeybtii caynta la fadxaynayayo masterka iyo labada daraf baa lagu keenaya mafcal haddaba wadaca yadacu madhabka ibni maalik laga fahmayo hadalkiisa haddaynu ku soconno waxay ahayd masterka iyo labada darafba in lagu keeno mafcil oo la yidhaahdo wadaca yadacu mawdican inay waa muctalulfaa'i bilwow waana saxiixulaam culammada kale madhabkooda haddii la raacana waxay ahayd in la yidhaahdo masterka iyo labada darafba maadaama oo ficilkan cayntii aan la kasrayn waa in lagu keenaa mafcal kiisaynu raacaynaa kiisa markaynu raacno macnuhu waxa weeyaan masterkii wuxuu ku yimi kasradiisii oo wadaca yadacu mawdican baa la odhanayaa darafkiibaa laba weji ku bannaan yihiin in la yidhaahdo mawdic oo wejigii qiyaaska ahaaya iyo in la yidhaahdo mawdac oo weji shaada ah culammadii ayagoo odhanayay mafcil wuxuu gaar ku yahay kacaynta mudaarica la kasraynayo sida wacadaya cidu mawcidan koodaa marka la raacana marka la yidhaahdo in lagu keenayo mafcil ayaa noqonaysaa shaad wajila yowjalu masterka iyo labada darafba in la kasreeya bay ahayd calaa madhabi alimaami ibni maalikin raximahu allahu tacaala oo la yidhaahdo wajila yowjalu mawjilan darafkiina la yidhaahdo mawjil masterkiina la yidhaahdo mawjil haddaba sida imaamku u wato raximahu llahu tacaala masterkii wuxuu ku yimi mawjil darafkii ayaa laba weji ku bannaan yihiin in la yidhaahdo mawjal oo shaad ah iyo in la yidhaahdo mawjil oo qiyaas ah beytka ugu dambeeya sheikhu raximahu llahu tacaala wuxuu inoogu sheegayaa saddex laqbada si fiican baynu mar usoo akhri doonaa xasiba ayaa saddexdaa dambe ka mid a xasiba yaxsabu mar haddii la yidhi yaxsabu waa cayntii mudaarica la fadxeeyey ama axsabu naxsabu taxsabu masterka iyo labada darafba waxay ahayd in la yidhaahdo xasiba yaxsabu maxsabatan oo looga jeedo masterkii labadii darafna la yidhaahdo maxsaba inay cayntii mudaarica la fadxeeyey haddaba masterkii waxaa ku bannaan laba weji in la yidhaahdo xasiba yaxsabu maxsabatan oo qiyaas ah iyo in la yidhaahdo maxsibatan oo shaad ah amaa darafkii isagu wuxuu ku yimi wejigiisii qiyaaska ahaa wa darbina wuxuu uga jeedaa daraba daraba yadribu waa shuhratu kasre shuhratu kasraha waxay ahayd masterkana in la fadxeeyo labada darafna la kasreeyo haddaba masterkii wuxuu ku yimi wejigiisii qiyaaska ahaa oo daraba yadribu madraban laakiin darafkii labadiisii nooc ayaa laba weji yeeshay in la yidhaahdo madrib oo wejigii qiyaaska ahaaya iyo in la yidhaahdo madrab oo shaad ah mowqicatun waa waqaca yaqacu mowqican calaa madhabi alimaami bni maalik raximahu llahu tacaala waxay noqonaysaa masterka iyo labada darafba in la kasreeyo calaa madhabi kayrihiina da waynu tilmaannay sidaa haddii lagu socdo masterkiisii wuxuu ku yimi wejigii qiyaaska ahaa oo mowqic ah darafkiiba wuxuu ku yimi laba weji weji qiyaas ah oo ah mowqican iyo weji shaadah oo ah mowqacan intaasi waa intuu inoo sheegay alimaam ibni malik raximahu llahu tacaala raxmatan waasica dhowr tallaabo ayaynu insha allahu tacaala kusoo gebagabaynaynaa ta koowaad bal inaynu ereyadan macnahooda mid walba aynu isdul taagno madlamatun waa dulmigii madlacuna waa soo bixidii alaca alacat ishamsu tadlucu majmac waa meeshii waxa weeyaan laysugu yimi jamaca ayaa laga keenay maxmadatun waxaa laga keenay xamida wuu mahadiyey madamatun waxa weeyaan wuu dhaleeceeyey culamada qaarna waxay yidhaahdeen waa tii ahayd magangelyada mansakun waa cibaadadii nasaka yansuku madanatun waa danna bishayi shaygiibuu ku bakaylay mazallatun waa zalla yazilu wuu simbiririxday mafraqun waa faraqa yafruqu madallatun waa dalla yadilu dalla can ariiqi yadilu canhu madabun waa daba cala alardi yadibu wuu gurguurtay maxsharun waa xashara yaxshuru wuu soo ururiyey maxalu man nazala xalla bilmakaani yaxulluhu meeshii buu degayaa macjazun waa cajaza yacjizu wuu taag dareeyey mahlakatun waa halaka yahliku wuu halaagsamay mactabatun wuu canaantay wadacana waa iska caan wajilana macnuhu waxa weeyaan wuu baqay xasiba yaxsabu wuu maleeyey darbun waa darabadii mowqacatunna ama mowqicatunna waa waqacadii waxaynu soo tilmaanay inay ku bannaan tahay icraabtana laba in la yidhaahdo wahiya iyadu madlamatun weeyi iyo in la yidhaahdo washadda madlamatun kii aad doonto ayaad maraysaa madlacu ljamci in laysu idaafeeyeyna waynu tilmaannay haddaba sidaa aynu tilmaannay ee ah inay qaybqaybsan yihiin oo dhammaantood aanay ku imanaynin laba weji waa sida culammadu ay ku sharaxayaan badankoodu saaxibu fatxi alaqfaal raximahu llahu tacaala wuxuu odhanayaa alimaam ibni maalik wuxuu sheegay inay yihiin kuwo ku imanaya laba weji laakiin ma tilmaamin laakiin keebaa shaadoobay waxaan ku raacay buu yidhi inaan sidaa u kala saaro badruddiin raximahu llahu tacaala waxyaabo uu ku khilaafayna way jiraan haddaba ashaykh maxamed alaamiin alharari raximahu llahu tacaala raxmatan waasica wuxuu u sharaxayaa qaab aanay culammadu u sharaxayn isagu wuxuu ka dhigayaa mid kasta oo ka mida dhowr iyo labaatankan darafkiisa iyo mastarkiisuba inuu yahay laba weji mid ku imanaya marka halkaa waxaa ku sugan nadar waayo culammadii laamiyada sharaxday asal ahaan waxay daba socdaan badruddiin badruddiin marka laga yimaado waxay daba socdaan fatxu alaqfaal waxallu lishkaal sharxu laamiyati alafcaal iyo culammadii kale sharaxday adigu ficilo lagu yaro kala duduwanyi way jiraan laakiin wax odhanaya masterkii iyo darafkii mid kasta oo ka midi laba weji buu leeyahay manaahilu rijaal wa maraadicu latfaalun ayaa qoraya marka kolle waxay noqonaysaa in baadhitaan lagu sameeyo haddii kale sidaa culammadu badankooda ay u sharaxayaan waxa weeyaan la qaato ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu khayrkeena waafajiyo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka watuub ilayk